بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد allah subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo soonka iyo qiyaamka habeenkii ah iyo maalintii soonka ah waxaan gudaha kaga jirnaa kala barkii aan weliba dhaafnay bishii barakaysnayd ee ramadaan oo caawa lix iyo toban gelaysa waxa weeye allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale allihiina gaarsiiyey bishaas waxaanan allah subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa ka faa-iideysta oo sababteeda jannada ku gala tan bishaan barakeysanee ramadaan waxa weeye waa wakti ordaya waa allah subxaana watacaala suu ugu tilmaamay waa ayaama macduudaat maalmo tirsan weeye intii badnayd waa ku dhaaftay inta ka hartay ka gaar oo haddii allah subxaana watacaala uu waktiganba caafimaad kugu soo gaarsiiyey waxa weeye inta ka hartay ka faa-iideyso waktigaaga oo dhan geli wawaa maalmo waa laba wiig iyo wax lamid ah marka weliba waa intii ugu qiimaha badnayd tobankii u dambeysay baa soo socda insha allahu tacaala usbuuca dambena fadliga ay tobanka dambe leedahay ayaan ka hadli doonaa maantaan jeclahay inaan ka hadlo mawduuca ku saabsan waxyaabaha soonka qofka ka jebiya qofka ka jebiya soonka macnihiisa horta waxa weeye waa in aad afkaaga ka xirato waxyaabaha soonka jebiya markii fajarku uu dhasho oo salaada fajar la adimo laga bilaabo fajarka labaad markuu dhasho oo la adimo laga bilaabo ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxa weeye ayaa waxaa la yidhaahdaa intaasoo waxyaabaha dadka afuriya afka laga xirto ama laga gaabsado ayaa soon la yidhaahdaa allana waa kan odhanayo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr huma atimu siyaama ila alleyl cuna oo caba ilaa fajarka kaadibka ah uu kan saadiqa ka cadaado oo macnaha labada fajar midkeeda laba fajar weeyo midna waa midka adinka hore lagu adimo midna waa kan dambe marka ilaa uu ku cadaado fajarkii aad ka aragto waxaa weeye waa maaragtay inaad aada cunto ood cabto way ku banaan tahay ka bacdina aada soonto markii fajarku u dhasho ilaa laga gaaro qoraxda intay ka dhacayso taas ayaa waxaa la yidhahdaa soon marka su-aashu waxay tahay waxyaabaha laga gaabsanayo oo muftiraadka ah oo la ii diidan yahay maxay tahay dhowr qodob baan ka sheegi doonaa waxyaaba dadku ay u maleeyaan inay soonka jebiyaan oonan jebinna waan ka hadli doonaa biidni illahi alkariim tan koobaad waxyaabaha soonka jebiya waxa ugu horeeya waa wax la cuno iyo wax la cabo waxa weeye waa ummadda oo dhan baa ku kulansan allana qur-aanka waa kan ku odhanayaba ayaddan hadda ka hadlayna wakuluu washrabu marka qaydka lagu xiray xataa yatabayana ilaa waktigaas laga gaaro waxa weeye waa cunaysaa waa cabaysaa haddii waktigaas la gaaro cunidii iyo cabidii waad ka joogsanaysaa marka waxa weeye waa inaad wax cabto ama aada wax cunto cuntadaasi noocay noqotaba ha noqoto cabidaasi noocu noqdaba ha noqdo inaad waktigaasi fajarka ilaa qoraxdu ka dhacdo inaadan cunin oo aadan maaragtay si camdiho kas aadan u cunin wey waxaa la mida marka oo asagana waxyaabaha soonka jebiya ka mid ah wixii cunida iyo cabidda la mid ah waxa weeye waxyaabaha cunida iyo cabidda la mid ah ayagana soonka waa jebiyaan waana dhowr qaybood saddex qaybood baa ugu muhiimsan waa waxyaabaha sanka laga qaato oo kale dhibcada goojada iyo wix lamida ood sanka ka qaadato oo aada ogsan tahay inay dhuuntaada ay gaarayso waxaana weeye nebiga sal allau alayhi wasalam waa kan odhanayo wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saa'iman ku dheerow inaad sandaarsato biyaha marka aad aada soomanta aad aada maaragtay aada weysaysanayso inaad biyaha sanka ku jiido oo aada weliba ku dheerato meel dheer gaarsiiso ilaa an takuna saa'iman inaad sooman tahay moogiye markaa lama ogola sababta waxbaa kugu fakan karo meel kugu aadi kara marka haddaadba wax ku shubto oo aadba aada gudaha geyso oo ay meeshaasi maaragtay aad dhibca iyo inta iskaga shubto ay hoos u gudbaan soonkii waa kaa jabayaa si kasan aad u yeesha wey dayib waxaa kaloo lamida oo waxyaabaha cuntada iyo cabidda lamida waxa weeye wax kasta oo maaragtay bedelkii cuntada iyo cabidda qaadanaya sida faleenbada oo kale oo cunto ahaanta kaa kaafinaysa irbada isku durta oo aada maaragtay saasoo kale kaa kaafida cuntadii iyo gaajadii iyo wixii o dhan ama sanka ka qaada ama afka ka qaada ama ibrad isku dhufo ama faleenbo isku dur wax kasta oo cuntada iyo cabidii kaa kaafinaya lama ogola oo cunto ahaan ah ama maaragtay saasoo kale bedelkeedii gelaya wey ayaguna xukunka waxay qaadanayaan cabidda iyo cunidda ayay qaadanayaan ayib waxaa la mida marka qofka jiran oo kale haddii dhiig lagu shubayo qofaa dhiig lagu shubayo kan shubayo maaha kan lagu shubayo asagana waxa weeye soonkii waa ka jabayaa maxaa yeelay dhiiggaasaaba cuntadii u dhigma oo biyihii iyo cabidiiba kaa qaadanaya booskoodii wey marka waxa koobaad waa cunid iyo cabid tan labaadna waa wixii ayagoo kale ah oo saddexdaas qaybood u qaybsama waxa weeye waxa labaad ee saddexaad ee kaa jebinaya soonka waa maxay waa jamaaca weye waa galmooshaha ninka xaaskiisa u galmoodo maaragtay waxa weye wax kastoo jamaaca ayaguna waa ijmaac oo soonka waa kaa jebinayaan bal weliba cuquubo adag ayay leedahay qofkii maalin dharaar ah jamaac sameeya oo xaaskiisa u galmooda waxaa laga rabaa dembi uu galay inuu ilaahay u toobad keeno tan labaad waa in uu laba bilood oo xariir ah oon kala go' lahayn oo maaragtay uu soomo way marka hore waa inuu addoon xoreeya hadduu bixin waayo maaragtay sidaasoo kale uu laba bilood oo xariira uu soomaa hadduu kari waayo oo qof xanuunsan ama dhiban uu yahay waxa weeye waa inuu maaragtay lixdan maskiin quudiya saas darteed jamaaca isagu waa dhib badan yahay waana maaragtay ciqaabtiisa way ka duwan tahay tii horean ka hadlayna cunidda iyo cabidda qofku wuu dambaabay alla waana inuu toobad keenaa maalintiina waa inuu soo celiyo weeye sida maaragtay culimada ay aqwaashooda qowlka ugu raajixsan ayib midda afraad oo kaa jebinaysa soonka waxa weeye qofka inuu biyaha shahwada ah iska keeno si kasa u iskaga keeno wey oo maaragtay ama waxyaaba uusa samayn jiray ha noqoto calaa kulli xaal iska keenidaasi aad adiga kas iskaga keento waa kaa jebinaysa haddaad inta iska seexata ay kaa timaado oo adiga oo iska hurda biyihii ay kaa yimaadaan amaba maaragtay ama hurd ama hurdina ay iska yimaadaan adoonan adigu shaqo ku lahayn soonkaagii waxba uma dhimayso wey soonkaagii wax uma dhimayso marka nebigu wuxuu lehy sal alay wasalam yadacu shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli qofkaasi wuxuu uga tegey shahwadiisii iyo cunidiisii iyo cabidiisiiba aniga dartay buu uga tegey saas darteed haddaad iska keento biyaha waad kama aadan tegin shahwadii soonkiina waa kaa jabay marka iyadu sidii tii horeo kale maaha oo laba bilood iyo maaragtay addoon la xoreey iyo ciqaabtaas way ka duwan tahay asaga waa inaad ilaahay u toobad keentaa maalintaasna soo celisaa cuntadana aadan maalintaas cuninaad ka gaabsato midda shanaad oo qofka ka jebisa soonka waxa weeye qofka mataga marka uu iska keeno way hadduu qofku mataga uu iska keeno oo ama far uu afka iska geliya ha noqoto ama calooshuu mamaroojiye ha noqoto ama wax uu og yahay inuu ku matagaya ha ursado ama si ay noqotaba wax uu asagu sabab u yahay inuu matagaasi yimaado oo uu kasna u sameeyey haddii ay arrintaasi ay tahay soonkii waa ka jabaya wuuna soo celinaya nebigaa odhanaya sala allahu alayh wasalam man daracahu lqayi wahuwa saa'im falaysa calayhi qadaa qofkii matagu soo dhaafo asagoo sooman qada laguma laha soonkiisu wadanaya wey waman istaqaa'a falyaqdi qofkii matag iska keenana ha qadeeyo oo waxaa lagu leeyahay soonkii baa lagu leeyahay maalinkaas weyn ayib midda lixaad oo aan ugu dambaysiinayno waxa weeye waa khuruuju dami alxaydi waannifaas waa gabadha xaydka ama dhiigga caadida ah ama nifaaska umusha ah haddii uu ka yimaado ayadana waxa weye soonka wuu ka jebinayaa saa darteed haddii uu ka yimaado galabtii inta aanan qoraxdu dhicin daqiiqad ka hor hadduu ka yimaado maalinkaas way soo celinaysaa wa waxaana maaragtay lagu leeyahay soonka inay dib ka qaldayso wax dembina ma gelin soonkiina waa ka jabay way dembina kuma dhicin maxaa yeele waxa iyada awoodeeda iyo ku yimaada midna ma aha way ayib waxaa jira marka walaalayaal arrimo dadku ay u qabaan inay soonka jebiyaan oon soonka jebinin wey waxaa ka mid ah candhuuftaadood liqdo soonka kaama jebinayso wax daliil ah oo tusinaya in candhuuftaada aada liqdo ay soonka kaa jebinayso ma jiraan xaakada ayaa laysku khilaafa laleeyahy waa makruuh inuu qofku liqo xaakadiisa laakiin candhuufta hadday badatay haddii kaleba culimmada qaar baa odhanaya intaad afka ku aruuriso ku aruuriso haddaad liqdo waa laga fiican yahay waa karaahiyo laakiin waxa weeye candhuftaada caadigaaba inaad aruurisa maaha sideeda caadiga inaad aad aad aad ku liqliqdo waad arkaysaa dad maanta o dhan wax tufaya ayada maaragtay ma aha inay ay sidaas sameeyaan maxaa yeelay oon bay kusii dilaysaa dhibaataday usii badinaysaa candhuftaada iska liqi kartaa wax dhibana ma laha wey waxaa ka mid ah dhiigga qofka ka soo baxa oo aan ahayn xaydkii nifaaskan hadda ka hadlaynay sida qof dhiiggiisa bixiyo oo kale oo qof kale ugu tabaruca ama maaragtay irbad looga soo jiido oo sida maaragtay bax qofka la baarayo dhiiggiisa oo kale markuu isbitaal tago dhiig baa lagaa qaadaya waxyaabaa lagaa fiirfiirinaya iyadana wax dhiba ma laha soonkaagana ma jebinaysa wey ayib waxaa jira maaragtay dadku waxay ka hadlaan qaar culimada odhanaya waa jiraa dhiig haddaad aad ku tabarucdo dhiig badan iska keento soonkaa kaa jabaya waxayna soo daliilsanayaan xadiis nebiga sala allahu caleyhi wasalam oo ah inuu nebigu yidhi afdara alxaajimu waalmaxjuumu waxaa afuray ninka wax tooba iyo kii la toobay kii wax toobay iyo kii la toobayba waa afureen xadiis saxiixa waaye abu daa-uud baa soo saaray marka waxa weye taasay uga tusaale qaate uga qiyaas qaateen oo waxay dheen mar haddii dhiiggii qofka laga soo qaadayo kii ka qaadayo kii kaleba afuray waxaa lamida qof dhiig laga qaado waayo xadiiskaasi waxa weeye musalla maaha daliilna uma noqonayo maxaa yeelay xadiis kalaa jira oo nebiga uu leeyahay isagana saxiixa nebiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu istoobay asaga oo sooman wey nebiga sala allahu aleyh wasalam wuu istoobay asaga oo sooman waa xadiis saxiixa way kii hore wuxuu ahaa xaajimka iyo maxjuubka waa istoobeen kan waxaa weliba soo saaray imaam bukhaari baa soo saaray wuxuu leeyahay ixtajama wa huwa nabiy sal lla alay wasalam ixaim asagoo sooman ayuu istoobay kii horena way afureen labada xadiisba marka waxaad moodaa inay ay iska hor imaanayaan lakin iskama hor imaanayaan waxay culimmada ku tilmaamaan sida maaragtay raajixa inuu yahay xadiiska hore mansuukh kan dambena uu yahay naasikh uu yahay waxaana ku tusinaya inuu mansuukh iyo naasikh yahay in nebiga sal allau aleyh wasalam ka sugnaaday aathaar kale oo abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu uu leeyahay rakhasa rasuulu llahi sal allahu alay wasalam alqublata lisaa'imi walxijaamata rasuulku wuxuu u ruqseeyey dhunkashada ninka saa'imka inuu xaaskiisa dhunkado kale iyo xijaamada inuu istoobo dabraani iyo soo saaray waana xadiis saxiixa way marka ruksana waxay timaadaa markii wax hore oo lagu diiday ay meesha jireen baa lagu rukseeya mathalan haddii aad maaragtay aad driver licenka soo qaadanayso kale driver licenka ruksaa la dhahaa licenkaad soo qaadanayso waa ruksa marka hore laguma ogola inaad gaaray wado laakiin marka lagu seey waxaa lagu ruksay waad wadi kartaa way sidaas darteed waxay ku tusinaysaa marka hore inaan la ogolayn ka bacdina la ogolaaday wey marka arrimahaas oo dhan waxay ku tusinaysaa dhiigga qofka oo irbada looga qaado amaba maaragtay uu dhiig qof u shubo inaysan soonkiisa aanay jebinaynin wey ayib waxaa kale oo ka mida umuurta waxyaabaha aanaan aan jebinaynin irbada caadiga ah oo lagugu duro haddii irbad aad maaragtay aanan caafimaad maaragtay mathalan daawo ahaan aad u qaadanayso xanuunku haaya lagugu dhufto oo aan ahayn tii cuntada aan ahayn waxa weeye ayadana wax dhiba ma laha waxaa la mid a cadayga cadaygu waa sunno waana banaan yahay wakti kasta oo aad maaragtay aad jaanis uheshana inaad cadeeto way kuu banaan tahay wayna kuu furan tahay waxay dadku in badan weydiiyaan daawadan oo maaragtay toothbaseka oo dadku ay ku cadaydaan ma ku cadayn karaa markii aan soo toosoo kale haddii ay tahay subaxdii oo kale oo maalin ramadaan ay tahay ha waad ku cadayn kartaa laakiin waxaa iska ilaalisaa inaad liqdo haddaad liqdo waa soonkii waa kaa jabayaa laakiin waxa weeye inaad afka aysan ku dhaafin oad ku cadeyto ayaa maaragtay bannaan weeye hadday marka si aan ula kac ahayn kugu fakato way ka duwan tahay laakiin waxa weeye inaad kas u liqdo ayadana soonka way kaa jebinaysaa wayna bannaan tahay inaad ku cadayato daawadaas iyada ah oo afka aysan dhaafin arrimahaas iyo arrimo lamida ayaan soonka kaa jebinaynin kuwii horena waa kaa jebinayaan marka qofku inuu maaragtay garanayo axkaamta soonkiisa waa arrin muhiima wey walaalayaal insha allahu tacaala waxaan kusii dari doonaa haddii ilah yidhahdo usbuuca dambe fadaaisha bisha barakaysa ee tobanka dambe oo uu ku jirto habeenkii leylatulqadriga ahayd inay ku jirto dhici karto waxaa loo baahan yahay waktiga noo haray inaan guntiga dhiisha iskaga dhigno inaan dadaalno inaan juhdi badan oo labanlaaba la imaano muddada yartaa oo ka hartay bisha laga faa'iidaysto wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin